hay-adda marinta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo sodma iyo hay-adda i h a h oo ka mid ah hay-adaha samafalka dalka turkiga ayaa kala saxeixday heshiis ku saabsan xoojinta gargaarka biniaadinimada tayeenta iyo tababarada shaqaalaha hay-adda cabdiraxmaan waxiid oo ah kaaliyaha gudoomiyaha sodma ayaa ka warbixiyay nuxurka heshiiska bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhdu tahay shaniyo tobanka bisha juun waxaa mar kale halkan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya kula saxiixatay heshiis isfaham oo u dhexeeya sodma iyo hay-adda i h h ee wadanka turkiga heshiiskaas wuxuu daba socday waa heshiis wada shaqayn oo daba socda safar gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin iyo wafdi uu hogaamina ay ku tageen sanadkii lasoo dhaafay bilowgii sanadkii lasoo dhaafay heshiiskaas oo kulminayay in la taageero hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka dhinacyo badan laga taageero dhanka gargaarka laga taageero dhanka u adkaysiga aafooyinka kasoo kabashada tababarka iyo qalabaynta xarunta qaran gargaarka degdega ah gurmadka degdega ah xarunta qaran ee gurmadka degdega ah la qalabeeyo la siiyo ambalaasyadii la siiyo foorliifyadii debdemiisyadii dhammaan qalabkii gurmad degdega uu ku shaqayn lahay dhammaan in la siiyo xaruntaas qaran ee hay-adda maareynta musiibooyinka hoos tagta runtii heshiiskaas wuxuu soo jiitamaya amba uu soo socda muddo dheer muddadaas dheer kadib waxaa lagu guulaystay inuu heshiiska dhammaado maanta ayay noqotay in gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka iyo madaxdii i h h ninkii country directorka ahaa iyo ninkii iyo wafdigii sare ee ka yimid hiidka watarka turkiga ay halkan ku saxiixdaan runtii hay-adda maareynta musiibooyinku waxay wadaa olole xoogan oo ay ku abuurayso mataqaanaa wada shaqayn hay-adaha caalamiga ay ugu abuurayso si dadka soomaaliyeed ay uga baxaan musiibadan soo noqnoqotay runtii saad ogtihiinba waxaa waaye isbeddelka cimilada wuxuu sababay in musiibooyin soo noqnoqonayaan oo lixdii biloodna aan ku jirno fatahaad lixdii biloodna aan ku jirno mataqaanaa abaar iyo darowd iyo dhibaato badan aan ku jirno runtii roobkii di'i jiray roobki maaha abaarti la arki jira abaarti ma aha abaarti waa ka duwan tahay wixii allaala oo kulaylki kulaylku waa ka duwan yahay roobku markuu da'ay roobki waa ka duwan yahay isbeddelka cimiladu wuxuu saameeyey dalka soomaaliya